haatanna barnaamijka cawayska washington iyo sahraa ciidle nuur
wacana wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna cawayska washington qodobada aad caawa ku maqli doontaan waxaa ka mida soomaalida iyo jacaylka sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo qodobo kale waa caawayo cawayska aynu ku bilowna eh maansooyinka jacburka ah waa kuwo inta badan qosol iyo maad badan dhaliya inkasta oo marka jacbur lasoo qaado lagu xasuusto macallinkii weynaa allaha u naxariistay ee abwaandhoodaan haddana dhallinyarada hal abuurka ah ayaa wakhtiyadan dambe sugaan jacbur ah iyaguna hal abuura maxamed cusmaan budin oo ah abwaan dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa hal abuuray maansooyin tiro badan abwaan budin kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington ugu horeyn magacaaga oo dhammaystiran iigu hormar kadibna maansooyinkaagaasi bal habeenkan caawa ah qaybta maada iyo madadaalada haddii aad mid naga maqashiiso walaal waxa weeyaan maxamed cusmaan budin weeyaan markaa ha kuwa maado kale waxaa kaloo jira gabay maaso kaloo la dhahdo kalamaan baa jirta maaso waxaa jirta la dhahdo markaa maasada kalamaan waa inan iyo gabadh is ammaanaya waxay markaa isku ammaanayaan waxan mataqaanaa ay suurtagalahayn oo kale ayay isku ammaanayaan marka halkaasaa ay keenayso dareenka waa tahay bal maansadaasi kalamaan iyo waxa ay ka hadlayso haddii aad nooga tibixsiiso qonyar hadalka way u dhigi jira qayle iyo buuq dhe ka tabaan la tuuriya girgire qababaxdiisii dhe lafadhidar habeen meel ka helay qagagacdoodii dhe qofta oday turanturo la dhacay qalbabaxdiisii dhe sida tuugmad bakhas oo dhex galay qababaxdiisii dhe dubajingad loo soo koriyo qac iyo guwdeedda afar kalele qaad bari iyo loos qalkiisii dhe haddii saasoo kale loo dhigo laba uu jacayl beri laba uu jacayl kala dhigay baa yeeshay kulan weyne farxad iyo kalgacal bay indhuhu wada casaadeene midba kii kaleeto uu qoray maase qaaliya waxay tidhi jacaylkayga way heestan kuu qirayay quruxdaadu waa sida dhurwaa kayn ka soo baxay sida lugaha awrtoo dhan baad wada barahdaayay qamaamuur la tuuraadkaiyo qorofalhayn jaani adaad dasadniidoo ka culus macal furkeeda iyo dubba soo qallocdo anigu waan ku caashaqeeye ila qaba jacaylkoo marnaba haygu sii dayn markaa waa jawaabaya isaguna wuxuu hi jacaylkaygiiyo heestan kuu qirayay xasuustaadu waa qaali sida qamadi meel yaalle qoortaadan dheer bay riyuhu cudur ka qaadan riyahaba kugu hinaasuu leeyahay quruxdaadu waa sida digaag qaaci loo xidhay ee lagumood jawaan sibidh ku jiro aragtidiisiiye iskugeyn qiyaastaadu waa taake iyo haafe cagtaaduna ma gaabnee hangool farale weeyaani ila qaba jacaylkoo marnaba haygu sii dayn waxay tidhi waxay tidhi jacaylkayga heestan kuu qiraya dambas baaldi laga buuxiyaad baaqi dheer tahay galabtaad barjaysana dhaguhu way ku bararaane markaan bilicda daymada indhaha saacad kugu beego kaariyoon la tuuriya birqaab fooraraa tahaye sida shamac biyuhu soo galeen waadigaa radaye ila qaba jacaylkoo marnaba haygu sii deyni wuxuu yidhi jacaylkaygiyay heestan kuu qiraya habka aragga jaahagu waa baradhe caydhiine amba waan cabsoodaa markaad kaalay leedahay qureebaad la shiiliya basbaas yaamisaa tahay waxaa tahay qanjidhiiyo feedh meelba loo dayna ama toban qaniyi iyo laag gooni loo dhigaya ila qaba jacaylkoo marnaba haygu sii dayn waxay tidhi jacaylkaygiiow heestan kuu qiraya adiga kartoon iyo ka mudan looxa kii jabane jaajuur la turiya madaraq xoodan baa tahaye adiga hanqabalkiiyo ka culus furun dhammaantiiiyo arooskeennu waa sahan dambe sow dhukuran maysi wuxuu idhi jacaylkaygiyay heestan kuu qiraya sida sida daamriyiis lagu daraad wada faxaysaaye arooskeenna amba waan rabaa inaan hunqaacnaaye iska rogo tamaad lagu rariyo cawjad lagu moodaya ma bajaaj gaboodaad ahay
haddaad mahadsan tahay maxamed cusmaan budin waa maanse ammaan u muuqata hase ahaatee cayla isku dhameeyey waa hagaag haatanna waa sheekadii adeegta oo toddobaadkii hore inoo joogtay maryan iyo gaashaanlihii oo aroos weyn loo gangaamay maryan waxay dhib iyo rafaad soo martaba haatan reer iyo rug ayay yeelatay balse qoyskii dhalay wiilka ayaa wacad ku maray inaanay gabadhaasi qoyskooda ku soo biirin wiilkoodana ku qasbay inuu furo hase ahaatee markii uu diiday xigtadiisii ayaa garis ugu timi halkii ay toddobaadkii hore inoo joogtay waxaa inooga sii anba qaadaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
shirkii baa la furay iyadoo ka hor dibadda lagu soo gorfeeyey wixii tala ahaayee lays odhan lahaa dadka meesha fadhiyey waa tiro ka toban wada waalid ah shirgudoomiye waxaa ka ahaa shirka adeerkii aabbihii la dhashay oon waxba aabbihii u dhaamin hadduunan ugaba sii darrayn si xilqad ah ayaa loo fadhiyey hadalkii anoo furaya waxaan dadkiinnan sharafta leh isu wada ehelka iyo sokeeyaha ah u furayaa shirkan ood la wada socotaan sababta loo qabtay iyo danta laga leeyahay haddaba isagoo shirku inoo furan yahay aan ku bilaaba in loo baahan yahay in brotokoolka si hufan loo ilaaliyo hadallada la iska helo ayan marnaba dhicin in buuq iyo wax lamid ahi meesha yimaadaan sababtoo ah waxaynu nahay dad iswada dhalay oo wada dhashay hadalka waxaa leh baan filayaa odayga reerka adeerkii baa yidhi isagoo si uga cabsi qaba is-afgaran waa inuu meesha yimaado sababtoo ah dadka goobta fadhiya qaar baa camal xumaan lagu yaqaanay markay waxay qaadan waayaan yimaadaanna furka tuura odaygii reerka ayaa u soo faarumaystay hadalkii sibaad u moodaa in dab loogu shidayo wuuba gariirayey meesha la fadhiyey oo qol fadhiya ahayd kuraasna lagu fadhiyey ayuu miis gaabana hortiisa yiil inta calaacasha marshay oo shaarbada miiqay wuxuu yidhi horta garab garbaa la siiyaaye meesha gar guracan baa taal waa gar intay guntimo badan tahay haddana aad u murugsan waxba yaanan ararta idinku badine meeshan waxaa jirta in curadkaygii aan ku dhaadanayay anoo ogsoon sidaan ku soo koriyey intaan silic iyo dhib la maray miyi iyo magaalaba oo aan la habeen dhaxay maanta oo intii uu noolaa ugu dadnimo roon yahay si kale uma garatide uu meel xil leh dhex fadhiistay waxaan ka yaabanahay dadnimo xumada uu maanta daacay meeshuu ka keenay kollay annagu isi ruma lahayne intaasi markay ka soo baxday baa habartii oo meesha fadhisay xanaaqday una qaadatay in odaygu iyada u duur xulayo meesha mahal la isku aflagaadeeyaa la yidhi mise howl kalaa la rabay in wax lagaga qabto hadday dhan kastaba u dhardhaaran tahay anna ka dhigi maayee armaya ninna u roonaan doonin ka hor intaan odaygu hadal ayaa walaalkii oo shirka guddoominayay inta sare kacay oo cimaamad uu sitay habartii dusha ka saaray wuxuu yidhi horta waa xaal kaniye bal adigu ii joog teeda kale walaalkay sabeen baa fuushay ka hadalna ma leh waana loo wada joogaa dhankaasi waa dhankaas dhanka kale adiga hadalka wataiyo wado oo mid digniin ah waa inaadan mar dambe qarada jeexin haddii kale adiga ayuunbaa ka arrimin doona wixii intaa ka dambeeya odaygii hadalku ka dhacaye si uga naxay jiciirta la saaray oo si u yaxyaxsan daalaadhacana aad isaga ilaalinaya ayaa yidhi horta waa qaatay gafkaygii diyaar baana u ahay in laygu qaado tii hore aan watee wiilkaygan isoo hor fadhiyaa wuxuu meel kaga dhacay sharaftii haybadii iyo magicii reerku lahaa si kale uma garatide maanta wuxuu qabaayoo reerkan ku soo biiriyey naag aan la aqoon isla wareegto ah boqolaal ilmo aan sharciyaysnayn dhashay magaaladana sida qoraxda looga yaqaan tuka cambaarle kama duwanaa ceebta iyo fadeexadda nagu timidna waa mid aanan anigu kolleyba qof baan ahayoo sinaba ugu dulqaadan karayn horay ilaa hadda wixii na soo gaari karay na soo gaare ha yeeshee maadaama maanta loo fadhiyo waxaa iga go'aan ah oonan ku noqon doonin anigoo intiinan marag uga dhigaya in curadkaygu wuu imaqlayaaye hadduunan naagtan xun goobtan la jooga ku furin aanan isi sheegan hadduusan furin oo haddaba ku dhawaaqin hooyadii iyo aayadiiba way iga furan yihiin iyadoo mid waliba saddexdeedii oon rujuuc iyo rajac toona lahayn qabta kooxdii shirka fadhisay baa si u wada naxday iyagoo qaadan la go'aanka koobane sida sahlan meesha lowga u soo laabtay in la hadlaaba laba kari waayey hoos baa laga wada jeclaystay in inanku furista xaaskiisa gacantiisa uu furi lahaa ku dhawaaqo qof waliba kaalintiiye habartiibaa qaadan kari weysay waxa dhagaheeda ku soo dhacaya hadalkiibaa ku xirmay awal sibay u fakaraysay oo inay inankeeda wax ka weerartay rabtaye markaa intay isdhex fadhiisatay bay waxay tidhaahdo meelay abbaarto iyo waxay heli weysay xitaa siday shirkaba u fadhiyi lahayd intay naxday bay meelay ku sugan tahay la'aydba hadal daada mar baa oraahi ka soo bixi gaartay haddana way liqday waa markii odaygu dalaaqaha tirinaya oy tidhi alla miyuu waalan yahay qofku wax la wada maqal wax la sheegana la garan waa hadalkii oo laga wada gaban yahay inanka hadalkiisana sidii qoraxda loo sugayo ayuu yidhi horta shir salaaman midda ii xigtana anoo si walba u ogsoon garashada iyo fikradda mid kastoo idinka mid ahi qabo anoo ogsoon aadna u fahmay dhaarta aabbahay iyo dhammaantiin waxaad ka qabtaan iyo anoo anna tayda jirto tayda markaan leeyahay tan xaaskayguna way ku jirtaaye waxaan anna go'aansaday inaan xaaskayga furin ama ha la isfuro ama ha la isdacweeyo ha la ishabaaro ama ha laysu duceeye aabbahay isna waa ku xaaskiisa isagu ama ha qabo ama ha furee anna waa igu xaaskayga ama aan furo ama aan qabee waa iga go'aan lagama laabtaana siday doontana ha u dhacda sheekadu ayuu in yar kadibna raaciyey yaabkii baa yaab dhaafay indhaha ayaa la isku wada fagiijiyey meel wax laga yidhaahdo iyo cid lala hadlana waa la garan waayey habartii oo madaxa gacmaha ku haysataa iska kacday iyadoon hadal baad sheegaysaaye madaxa kor u qaadaynin wayba iska baxday odaygiibay inta ku baraahsatay wuxuu garan waayey meel alla meeluu wax marsho isagoon hadlayn buu qoomameeyey dalqaduhuu kala reebi waayey sidoo kale isna intuu madoobaaday buu goro dallaalaadhay odayadii kalaa iyana yaab iyo amakaag ka soo haray hadal bay iska waayeen xaggee laga furaa xaggeese loo furaa intay isxirtay bayan furitaan dambana ka rajo qabin waa guri ba'ay iyo galangel in muddo ah markii sidii dad dhegala oo haddana waashay lays hor fadhiyey hadal iyo hadaaq tala la'aana waa odayadii mid mid u dareereen shirkii firfircoonida iyo himada dheeraadka ah ku bilowday ayaa ku dhammaaday murugo wadahadal la'aan iyo owrxumo u soo hoyatay reer degganaa maamuus iyo naallo adduunna tirsanayay
waa tahay dhegaystayaal xaatana aynu usoo gundadegno soomaalida iyo jacaylka inta badan heesaha soomaalida waxaynu ku maqalnaa oo ugu badan in laga hadlo jacayl amaba ha laga cawdo ama ha la ciseeye abwaan axmed awgeedi amiin ayaa dhowr jeer ka faallooday suugaanta soomaalida iyo jacaylka waxaanu dhowaanta wax ka qoray xidhiidhka soomaalida iyo weliba suugaantaasi jacaylka axmed awgeedi toddobaadyada soo socda ayaynu ku maqli doonaa waraysi iyo heeso maansooyin kala duwan oo weliba dhinaca dhaqanka u badan oo uu hal abuuray balse caawa ha inoo sharxo qaybtan uu kaga hadlayo sooyaalkii jacaylka iyo suugaanta soomaalida runtii jacaylka mar baan ka qoray waxaan dee maxaa suugaantiina jacaylka ku cashareeyey jacaylku waa dhowr noocoo dee waxa u horeeya waa jacaylka alleh iyo rasuulkiisa waana waajib markuu soo daadego ee uu jacaylkaa diinigaa ka yimaado amaba laynagu waajibiyey alla iyo rasuulkiisa waxaayana wax dabiici ah jacaylka ka dhexeeya waalidka iyo weladka waa aabbaha waa waalidka iyo ilmihiisa waynu ognahayoo jacaylku dee hooyada ugu kalgacayl badan wax ilaahay abuuray aabbuhu ubadkiisu jecel yahay sidoo kalena ubadkuna waalidkii iyo walaalihii qaraabadii waa isjeceshahay asxaabtii saasoo kale marka loo yimaado kaa loogu hadalhay badan yahay waxaa weeyaan waa ka lamaanaha ka dhexeeya runtii soomaalidu kumay dhiiran jirin oo markay jacayl ka hadlayso si kale ayay uga hadli jirtayoo ika sariigan jirtay macnaa intuu nin meel istaago muu odhan jirin heblaayaan jecelahay ka loogu hadalhaynta badan yahay markaa waa cilmi bowdhariyo xilligii magaalada la yimi waxaynu ognahay aadkii inuu cilmi bowdharidee berbere dhexdeeda isla taagay hawda maan jecelahay runtii ceeb bay ahayd nin weyn inuu idhaahdo gabadh baan jecelahay waxay ahayd dee waxay dadku ceeb u arkaan gabadha dee waxa u egeyd saddex arrin baa cilmi markaa laga filayay horta waxaa jacaylkiisa buunbuuniyey waa gabayga hodan baan arkay buu ayaa la yidhi hodan buu arkay aragtidii horeba wuu jeclaaday laga bilaabo saacaddaa wuu xanuunsanayay dabadeedna saaxiibbadii markii ay u yimaadeen wuu sheego wuxuu yidhi waxaan jecelahay gabadhaah runtii waxuu arkaya wax liidasho ah haddii cilmi lagu soo aruuray oo weliba inta la kaxeeyey badda dhinaceeda la geeyey cilmi baa lagu soo ururay cilmiga halkee ku xanuunsaadhi ma madaxaa kuugu daran ma calooshaa kuugu daran ma laabtaa ku culus qof abaa ku hayba xaggee jacaylka xaggee dee jacaylku haaga jiraa baa la yidhi halkee ku xanuunaysa halka kuugu daran noo sheeg cilmi maxuul waa laygu dhan yahay buuri n xilligii dabeedna dee cilmi hadduu bahashii ka gabiyey qola haystay baa timi qola jacaylkii ku heestay baa timiyoo magaaladii way ballaaratayoo markaa heesaha dee marka laga soo bilaabo walaali hargeysa riwaayadaha markaa la sameeyey riwaayaddu ugu horsocday waxay ahayd xantar iyo cebla xuseenoo faarax baa lahaa isa seeg baa ku xigtay xuseenoo faarax baa lahaa inan sabool baa jirtay barxadas baa lahaa saasay markaa u socotay runtii suugaan asturan oo hufan oo macno badan sida oo haddii xitaa jacayl laga sheekaynayo la sanduhu la sarbeebo la sogordo hay hay mase hay dee laguma xariiri jirin laakiinoo gabadh jirhkeed lagama sheegan jirin markii markaa dee masraxi koray riwaayado badanoo macnalaa la sameeyey waxaa ka mida shabeelnaagood waxaa ka mida hadimo reer boowyaa kuleh dab iyo dhagax indhasarcaad ama la idooray ama daadku iqaad gardid waa alladiid laguma dhaamay dhaqaaq gobonima ha tuurina riwaayadahaasi dhammaantood waxay ka hadlayeen waa danta ummadda maamulkaa la toosinayaa wax loo sheegayaa waa la dhaliilayaa bulshadaa lagu saxayaa qof waliba aragtidii iyo abwaan waliba dee tusaale wuxuu isagu waar ka wanaagsan buu runtii dadka u sheegay xilligii kacaanka markaa ay weeyaan xilliga jacaylku suugaantu ay wada jacayl noqotay dadku ay doonyaha jacayl ka fuuleen ee webiyada jacaylka laga hirqaday dadko dhan jacayl u heesay waa xilligaa dabeedna kacaanku laba arrinoo quru ogolaaday xorriyaddu hadday dadku hadal dee xorriyadu haysteen isagu laba arrin buu ogolaaday oo ammaantii kacaanka iyo jacaylka iyo ka hadalkiisa dabeedna riwaayadu waxay isu beddeleen wada jacayl markaa maxay noqotay dab jacayl ka riwaa jin iyo jacayl jeel iyo jacayl jihaad iyo jacayl qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xeerkii jacaylka xidigtii jacaylka maxkamadda jacaylka xuud baa laqa jacaylkii jacayl boob uma baahnaa jacayl boobkiyaa lagaa barin iyo boqolaal kaloo wada jacayla waxaa ku jira calaacal riwaayadahaas jacaylka waa dhintay layxabaal laydhaxal luufluufay beerkay laalaada sambabkay madhay baryahaa maanqaday indhahay casaaday hurdo ma gamo waa hagaag axmedow geedde aad buu u mahadsan yahay toddobaadkii hore intiinii la socotay barnaamijka waxaynu dhegaysanay heesihii hore iyo sidii ay uga tarjumayeen isgaadhsiintii wakhtiyadii lasoo dhaafay inkastoo aynu ku soo gebagabaynay heesta facebook ee uu qaado fanaanka cabdifataax yare oo iyadu ka tarjumaysa haatan iyo isgaadhsiinta iyo weliba tiknolojiyadda casriga ah waxaan idinku dhaafayaa toddobaadkanna sahre axmed cabdilaahi sahre ilays iyo fanaanka faysal maxamed cabdilaahi oo iyaguna qaadaya heesaan taasi ka fogeyn inta aynu toddobaadka dambe barnaamijkan lamida isugu imanaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo cawaysin wanaagsan
falada jacaylkiyo falaqaynta caashaqa aan foladayno falaha u fidine soo furo soo furo soo furo warseedyada hadalka faruurmo fakadaan la celinine faqa reer magaalkiyo facebooka buuga facebooka soo raac hadalka faruurmo fakadaan la celinine faqa reer magaalkiyo facebooka buuga facebooka soo raac
aduunyada falrogante sida boora galabeen lagu fiiqay gacante hadba hadba meel ka foodhida aduunyada falrogante sida boora galabeen lagu fiiqay gacante hadba hadba meel ka foodhida ama farafardheeyo ilbaxnimada fooda fedlagama raace dhaqanbaan ku faana faraqyada faraqyada faraqyada ku haysta ama farafardheeyo ilbaxnimada fooda fedlagama raace dhaqanbaan ku faana faraqyada faraqyada faraqyada ku haysta Bilashada bayaankiyo furku waa fadhaare, baqa hoosu yaaliyo Facebook, Google, Facebook waa maxay